wasiirka amniga puntland axmed cabdulaahi yuusuf dowlad oo ay weheliyaan wasiiro kale oo ay ka wada tirsan yihiin guddiga difaac ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa maanta mar uu la hadlayay saxaafadda waxa uu jawaab ka bixiyey eedeyn dhowaan uga timid dhanka somalilan oo tilmaamayay in dagaalka puntland iyo somalilan ay waddo dowladda dhexe ee federaalka sida xaqiiqadu tahay siddeedii janawari ciddii ataagga iyo weerarka soo qaaday gardaradana geysatay caalamka indhihiisu way arkayeen xamar iyo soomaali weyn iyo federaal baa soo weeraray wax soconaya maaha waa lagu jeedaa ciddaad soo weerarteen waa puntland xamar federaalku xamar bay joogaan mana soo weerana cid waxaa la rabaa marka caqliga dadka saaxiibka la'ah in muuse biixi iyo madaxdiisa ay ka dhaadhiciyaan wax kanu akhriyaya wax soconaya inaanay ahayn adduunkuna uu ku qoslayo mana aha xilliyadii jaahiliga oo haddaynu ku jirro oo qof walba intuu wax iska sheego odhanayo adduunkan ka dhaadhicinaya puntland ayaa sheegtay inuu sii socon doono dagaalka tukaraq waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer puntland in howlgalka xoraynta iyo sugidda amniga dalka uu socon doono ilaa iyo laga xaqiijiyo amniga dalka dhammaantii xuduudihiisii hore xuduudaha puntland ee dastuurigana lasoo xarogeliyo lana sugo amnigooda intaa ilaa la gaaro waxaan u sheegaynaa kooxda yaree hargeysa joogta in dagaal ku socon doono ee iyagu bilaabeen dagaalkaas oo ay adduunweynaha u sheegaan mar walba adduunweynaha ay ka dhaadhiciyaan inay puntland iyagu soo weerartay wasiirka amniga puntland ayaa somalilan ku eedeeyey inay wadaan dagaal xilli hore laga gudbay waxayna la hadleen shacabka somalilan annagu haddaanu nahay puntland kuma nihin cadow dadka somalilan shacabkeeda laakiin waxaan u sheegaynaa kooxda yare afduubatay oo masiirkii ummadda o dhan laaxisay oo ku faanaya dhiig ay daadiyaan oo raba xilligii dagaaladu jireen sokeeye ee in dib loogu noqdo saansaan dagaal hor leh oo ka muuqda aagga tukaraq ay labada dhinac isku hor fadhiyaan iyo hadallada ay isu marinayaan warbaahinta ayaa ku soo aadaya xilli waddamada deriska iyo beesha caalamkaba ay cambaareynayaan dagaalka u dhexeeya somalilan iyo puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe